أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobadaan idinku guhaynana waxaa ka mid ah ururka xamaas ayaa bayaan uu soo saaray ku iclaamiyey in la dilay hogaamiyihii ururkaasi faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eeraboorka magaalada baydhabo askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararay jasiiradda deegaanka kudha oo sannado badan ay duulaan ku joogeen wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool hogaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay duuro diini ah oo ay u soo gebagabaysay wilaayada baay wilaayada gadow ayaa madraso diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka rabiicu taani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu dar koronaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagii oo dhan ururka xamaas ayaa bayaan uu soo saaray ku iclaamiyey in la dilay hogaamiyihii ururkaasi warbixinta warkaasi waxaanu ka waraysanay walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka een, hogaanka sare ee xarakada xamaas ayaa galabta waxa uu iclaamiyey dilka hogaamiyihii guud ee ururkaasi yaxya asinwaar oo maamulka gumaystaha yuhuudda maalinkii shalay uu iclaamiyey inuu ku dilay iska horimaad ka dhacay magaalada khaza Een, bayaanka ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin waxaa lagu sheegay in asinwaar uu ku dhintay iska horimaad ka dhacay magaalada rafax iyadoo dhanka kale lagu xusay in la dilay isagoo dagaalamaya oo aan dhabar ka jeedin Een, kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegeen inuu ahaa muhandiskii ka dambeeyey howlgalkii duufaanul aqsa ee toddobadii oktoobar lagu qaaday maamulka gumaystaha yuhuudda iyagoo dhanka kale xusay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dilka hogaamiyaashooda halgankana ay sii wadayaan ilaa guud ahaan filistiin laga xuraynayo maamulka gumaystaha yuhuudda kelimad uu jeediyey khaliil alxaya oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa kooxaha muqaawamada filistiin ayaa dhanka kale lagu sheegay in masiirka dadka yuhuudda ah ee maxaabiis ahaanta muqaawamada ay u haystaan uu gacantooda ku jiro aysanna siin dayn doonin ilaa gebiahaanba la joojiyo cudwaanka yuhuudda ay ka wado magaalada khaza si dhammaystiranna ciidanka sahaynada ay kaga baxayaan qidaaca iyo ilaa inta maxaabiista falastiiniyiinta ah laga soo deynayo een xabsiyada een kelmaddan waxa ay ku soo aaday iyadoo muddo ku dhow afar iyo labaatan saac ay ka soo wareegatay markii maamulka gumaystaha yuhuudda uu sheegay in iska horimaad aan horey loo filaynin uu dhex maray yaxya asinawaar iyo ciidankooda halkaasna asinawaar lagu dilay maatanid sweyba faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey madaafiic ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eerboorka magaalada baydhabo waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa madaafiic saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen eerboorka magaalada baydhabo oo xarun ciidan u ah xabashada itoobiya inta la xaqiijiyey waxaa madaafiicdaasi ku baqtisay saddex askari oo itoobiyaan ah waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashada itoobiya ah sidoo kale baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya ee degmada diinsoor isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka gofgaduud buurey isla baay waxay ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashada itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee deegaanka owdiinle dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee bundada yar ee degmada afgooye iyo saldhigga ridada ee bundada deegaanka sabiid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose askarta kufaarta afrikaanta ayaa isaga cararay jasiirada deegaanka kudha oo sanado badan ay duulaan ku joogeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya wararka naga soo gaaraya deegaanka kudhaa oo dhaca wilaayada jubbada hoose ayaa sheegaya in ciidamada kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya xeradii ay deegaankaasi kaga sugnaayeen ay isaga huleeleen maalintii shalay ayay xeradii ay kaga sugnaayeen ee deegaanka kudhaa askarta kufaarta afrikaanta gaar ahaan kuwa kenya waxay faaruujiyeen deegaankaasi ayagoo ku wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah sarkaal u hadlay taliska kufaarta afrikaanta ee isugu yara artemis ayaa tilmaamay in arrintan ay qayb ka tahay qorshaha ciidamada kufaarta afrikaanta ay kaga baxayaan saldhigyada ay kaga sugan yihiin soomaaliya xiradii ay faarujeen ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa waxaa lagu wareejiyey maleeshiyaad murtadiin ah kuwaas oo cabsi xooggan ay ka muuqato islamarkaana xaqiiqsan inaysan goobtaasi ku badbaadi doonin ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay isaga baxayeen saldhigyo dhowr ah oo ay kaga sugnaayeen wilaayaadka islaamiga faarujinta cadowga allah ee uu kaga sugan yahay deegaanada wilaayaadka ayaa waxay tahay mid isa soo taraysa waxaana hubaal ah in sannadihii ay ku sugnaayeen eegeyga soomaaliya aanay gaarin wax ka mid a hadafkooda islamarkaana dhiigbax xoggan ay kala kulmeen dhanka geesayaasha towxiidka macsanid abushiiba wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiil irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo ay si dardar leh kaga socoto degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bakool wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa maalmihii lasoo dhaafay ciidankii loo xilsaaray fulinta hawshaasi waxa uu ka howlgalay deegaanada hoostaga degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka garasweyne ayaa lagu gubay waxyaabo dhacay iyo gebi ahaan waxyaabihii la mamnuucay waxaana goobjoog ah odayaasha deegaanka iyo xubno ka mid ah ganacsatada waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyo ganacsatada oo ka waramaya sida loo fuliyey hawshaasi iyagoona ammaanay qaabka ay ciidanka u howlgalayaan iyo sida quruxda badan ee ay kula tacaamulayaan ganacsatada ono odayaalkii deegaankii kumadeenna may ku dareere dowladii halbalood hayti walaynaan isku digaay ilaahay ka mahadsanay geekana may roogna danfiidii roog magaalada beryaalkan daaratiinga ka dareeri ilaahay ka mahadsanay shaqadiina way gali se nidaamle oo sharafla yadlan gali walhumo qashinga badan oo magaaladii ha ku bahayna kor surugna way gubahay ma ilaahay mahadiis ah iyadoo bilaa'i dhabkeelan ku jarna dadamarkii ala jara islaamkaan dari hoolkeelan lahayna shagadii wada walayli gubi anatan dhooway ka aragahay daawo shaamba dhar ba'a daawo buskud nooc kasto magaaladana kagagana asadaay li gubi aragahay geeka may roogna garasuyin inidadki hooli fulyahayen ata kooyen walba geeki lisku reebi asmoodiyi leeri hataa dadka walaan asmoodiyaah isdhaafsii waqtilan qobadi leeriya jarti walba oo hohomo dharka gaabdoron i walaa ka goranyin i taleefamada wowiyin i waqtilen qobadi ismoodiya leeri geek may roogni aramoogyohaay geek la fulyohaayo walaay mamnuucaadki laha aruuryohaayo hoo taleefonadii wawiinay eyin ho dhar gaabdoron eyin xisbigii hoolaska lahaay yabiryaalkan banili roogeen haddii uuna dadka deegaanka garasweyne rooga oo ganacsatadaana dadku walaa qaadaw kiinkowayan gurugaa kiin gafdhawayan salaamaha kiinnagayan hosadhansa kiinnaga may kaleeyin aha arantii walay lisku reebay iyo weydiyaan guruga galaana ka erhaayan waa in fasahe walay dhii oo gaabdoron oo wal mamnuucaadki e ee dadku qaadayan walaa kallan koo daaray male geek mari roogne walaayahay oo banaanka laka gubaw koley ma erre fadney oo ganacsatada anka baaga fadney gaaraan hati geeka gariswiini roogne ini wala madila hagadadaw leysku fiiri wal adina walkiin dhammaw ummatana walan dhammaw aakhirada walan dhammaw adduunyada walan dhammaw ini araday laysku fiiriyo marka horobna hasku fiiri adin hoolaba aan isku geliyin marka dadkii oo aramoogan muslimiinta ha ka tala galay aramoogan wadoona ilaahay miisaanka anka kabayoona ilaahay ejari hasanaadku sii walaagii oo dhii oo deegaan gariswiin ilaha ku aruuri oo dhibaatada deegaan kahay jirhaan dhibaatan kahay caafimaadhaan dhibaatan kahay oo deegaankilaha ku aruuri geeki meelika gubaay yar roogna amdiunana ganacsatada reer garaswiin ana dhiman ulmaha hisbiga ee harkada raayada weedaanya guryahan iyo booqdaay oo salaantisaanka asalaamu calaykum iyo salaamay markaas gudib odsadaayan iniyo gurya walahayaabaha oo shareecada islaamkan ogolayn ha ku fiiriyaan naftay ganacsatada deegaanka deeganaa kumid aha anoo guriga banaanshay video hay salaameen madan arag hanun waa ka farahi madiyo iyo ereen iyo salaameen mudaas kadib waxyaabaha mamnuucaadka iyo guriga ha ku fiirin fadaan iyo ereen anifasay aniyadami hatamay odsadan ini kobojo lagalaayan iyo ini kobojo siiwadaan tayo oo odsadan warsadan eedan mahasintiin fasahantiin ari habaaradan walaha kuwaayan waan eeda hinka mahadiliyan waxaa sidoo kale howlgalkani laga fuliyey dhammaan deegaanada hoostaga degmada xudur sida deegaanada qaydarcadde ceel la hele mooragaabey gubadka abagbeday dudumaale korkoor yowkooyow abal kulanjareer makiinay iyo deegaano kale oo dhowr ah oo dhammaantood hoostaga degmada xudur maatanid cabdiqani hoggaanka dhaqanka beesha liisaan ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo ay usoo gebagabaysay wilaayada baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya dowradan oo loogu magacdaray axmed ibnu xambal waxay ka dhacday deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana loo qabta ku dhowaad boqol ka mid a odayaasha waxgaradka nabadoonnada iyo cuqaasha beesha leesaan oo ka mid a beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay munaasabadii dowradan lagu soo xirayey waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo culummo ay qayb ka ahaayeen waxaana culummadii ka qayb gashay ka mid ahaa sheekh maxamuud iidaale isagoona shiiqa goobta ka jeediyey kelimad dardaaran u badan
maylin bahina kitaabkan kange nama yaala dhammaantin oday iyo sagiir dhammaantiyo in aanan gargaarin lin baahanya dhateen wali ee aan la duubano la laabano eeda idow nin haaye isima ku warqabtaan eeda waa nin haaye manoo dheer magaala haddaan roogna goof gududa haay sida jeer isima ku warqabtaan dhabkasu nin haaye ilaahay ilay kasa kor geekin ilaahay nin hudulgaadi bayroo meelnaaradaa ka aruuri edowkiisu haay wadanka inay ku bahom ogol edowkaasyow ay wadan ku saara ilaahay ku saara suma ka bacda dadku inay ku saaran la fadee edow ilaahayow laa tattakhiduu caduwa caduwakum owliyaa tanliyu ada haddii ada jihaadka aad ku fadheeto dhinigoodan ku fadheeto ilaahay walma ka dhawaaso falan yadurra allah shay-an wey ilaahay walma ka dhawaaso ada laahi khasaaras qaar ka mid a odayaashii waxgaradka beesha leesaan ee dowladda loo soo xiray ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay
kutubada la ka akhriyaa ay may ku mid ahaay adduruusul muhimma oo dhinacii badan taabadaw kutub leeraw arbaciina hadiisan fii dami tacsubi lgabaliya yakhigi may sadahaayay kutubka leeraw alwalaa walbaraa fi lislaam taasna ilaahay subxaana wa tacaala mahadisu naftitiidiyaba wal hata dhibaata una lakulungnin male mahaadirada amba wal anas sheegowka amba qaabka amba kutaabada amba dowladda wali haka filanayti walnin sheegi alani anfa sidii aba weel hooba ilaahay amba hadaki weel haruuble abar hadiga uli nadiif e tobhoblisyo la iifi walba unkuta fogaan alani weel weel ebir e hooba wala kashiba feedyilaylu kutabay ku godamo alamani weel anti inta roogdi inta kumoqungna anti ilaahay imansho diinta handumo dadka diinta indegaan muhay garab siyaano kuliyo matawafik nagadaano gaaladale afyo iskalijado ilaahay weydiisadaan armadaas ilaa tun hatee ini muslimku alan dhama go'aankayma ini garab siima hata haalku inaan baho dagaal galo gaalina degaanamyo qorshida eh ho dhatumaalan dhiman laakbar qorshiday saasoo ban hata dhatunka dhimla hureen dheereer anta roogi jere anta horeerinimiyow anigu askara qorad fade matala iyo taraseeri ninga suba walka anfaaseta deeda anta dhantum askaran qoroto rooga yeri ilaan walbadan kamid galbagaan hakadhi deeda ani galbagaan hata misle lamba sidi galbigi anaka maamul malaaqada saqaali siyadka inta kuwayan ilaahay darjidu alayka wal imanjo alla sugu walaayid imanjo alla sugu diinta alla sugu gaalada alla ibi lanki hadhow alla hadhowaay
dhowaan ayay ahayd markii dowlad midan la mida loo qabtay odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha beesha harin oo ka mida beelaha muslimiinta ee dega wilaayada islaamiga ee baay iyadoona ay ka qabsoontay dowladaasi degmada labaatan jirow ee wilaayada baay mahadsaned abu xasaan wilaayada gadow ayaa madarso diini ah ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maktabka tarbiyadii tacliinta wilaayada islaamiga gadow ayaa madaraso cusub ka hirgeliyay deegaanka caanoo leh oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gadow waxaana wax ku baran doona bulshada qaybaheeda kala duwan madarasadan cusub ee laga furay deegaanka caanoo leh ayaa lagu magacaabaa madrasatu nuurul islaam waxaana ka warbixiyey maamulaha madarasada isagoona sheegay duruusta lagu qaadan doono
haddii ilaahay subxaana wa tacaala umre iyo waqto ilaahay nasayo una qaado doonaan maybaa kumadaha maadada linkasaw alaqiida maydkay la qaado doon haddii ilaahay ba ogolaado alxadiis oo hakigu maadatulxadiis inuu la qaado doon insha allah mayba kala kigi doonaa maadatulfiqi maykay la qaado doona he alriyaadiyaat oo linkasaw xisaab macnaha maykay la qaado doona he afsoomaali maykay la qaado doona he maadada linkasaw altaariikh maykay la qaado doona he maadada linkasaw aljuqraafiya markii laga baran doona ha maadada linkasaw alculuum ama dadka lanka weerayaan saynis macnaha markii laga baradayn اللغة العربية ما كان لك بردونها علوم القرآن sidoo kale waxaa xafladda furitaanka madrasada nuurul islaam ka hadlay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka caanoo leh iyagoona soo dhoweeyey sheegana inay u baahi qabeen maktabata tarbiya wa tacliim oo ilaahay haninka dhiibi may la raayaysiinin ciyaalkana walla bara oo ilaahay ha nin waafajiyeynin macnaha deegaanku geegedka kulugna oo xafladii hadda una mar hor una tawaani haddana nin furahay taasoo ilaahay mahadis ah hadda ilaahay ninka waali alxamdulilah maamulka walaayada mahadsinyin boqolkiiba boqolka mahadsintiin walbadan una tawaani geegnayn bilaawdeen maadaama afka waalidiinta ana ka hadalo ee reer caanolo may ka dadaalanana inin owlaadana walbarsanaan macalimiintun ka garab siinaan aan ka kaalmaynaan ee may la raaiso faa'iido badan ka helaan haddii owlaadan kulli tuman walbarata tumankaas meeqa walan sii sheega korto waay kasii badan waay laakiin haddii hal qof walban kasaana roogan kan kalan horleen dhume markuu niin suurtageliyaa mahadsan maktab tarbiya oo tacliim war kasto may fadaana ciyaalkii caanol waa laka bara magaala gobolooyinka gobolka gedo daafaday kullido inay macalimiinka nagadaan ducaadka nagadaan jaamacado ka furaan sida amal madrasooyinka furaan iyo anbaahana insha allahu biidni illahi ilbaari haddii ilaahay idhaala ka nagada unun walina ninka baahanya wal kasto oo ilaahay kitaabdii lagu korweelow oo wadada langmarow wasiyatullah walina walaakharina unuuna diyaaran insha allahu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa sidan oo kale uga hirgelay madaaris degmooyinka deegaanada wulaayada islaamiga ee gedo mahadsanid cazaam warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad caawa ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh